wadada maxamuud yuusuf gulubey gulubey
ayna wadoone waxaad kusoo dhawaataa barnaamijka horumeerka wareysyada ee raadi afgoye
waa ku dhawahay walaalkii waa ku dhawahay waa ku dhawahay ayna wadoone bal waxaad ka warbixisaa cawishadiina waxa ay tahay iyo cidda aad ka cawanaysaan
ha bismillaahi unuku waxaan ka cabanaynaa inuu yidhaahdo xuseen maxamed daa-uud iyo inuu yidhaahdo caligeley oo lamadaas qofood aan ahayn beesha silcis gurgaate ee degta degmada afgoy iyo tuulooyinkeeda nimankaasi waa niman oo saddex geedi ah ay kasoo jeedo meel la yidhaahdo warsheekh iyo cadale iyo meelahaasi wax ka degaan niman sheegta waayo inay yihiin silcisaana hay yidhaahdaan silcisna waxaa waaye aftirkooda markii laga baari waa laga waayi nimankaasoo raba inay wax boobaan oo xaqbado ay qaataan meehaas oo rabaan inay beenbeen wax ku cunaan oo beeshii silcisoo asalkii iyo la yaqaano iyo faraceeda iyo siifkeeda iyo sinjigeeda la yaqaano afkooda joogtay ay yidhaahdaan waxaa waaye cununka kuwaas waa lahayn waa cununkoon anagoo inasabaan ay been sheegtaan kuwaasayt waa kuwa aan ka cabihi aan ka cabihiin unug ayna wadoon xildhibaan caligeli waa xildhibaan ka tirsan dowladda dhex federaalka soomaaliya beesha mayuu magaceeda ku fadhiyaa mise dhan kale ayuu kasoo galay sidee ayuu xelku ku hele ninkaas beesha sicis gorgaata nin u dhashi maahin nin kasoo jeedo qolooyin sadexgeeda la yiraahdo waaye beesha silcis gorgaata abtirsiima iyo asal midna muulahan waana la yaqaana meeha aas degan yahay iyo cidda aas yahay ree afgooya dhammaantood waa yaqaaneen silciska cidda ah iyo cidda matalayso silciska waxaas lahaay suldanad iyo suldaan soo jireen ah waxaana suldaan u ahaay nin la yidhaahdo abubakar xuseen maxaad oo la yaqaano oo indagaadkii iyo dhammaan shirarkii dhici jira ka qayb geli jiray ninkaasayto ah xanuunsaday jarmalkaa loo qaadi jarmalka intiis ku maqnaay ayaa waxay suubiyeen qolooyinkan iyagoo kaashahaayo abgaal waxay suubiyeen imaamkii abgaal ay kaashteen meehaasaa marka waxaa lagu bedelay odagii unuku noogu jira boqol soddon iyo shanta waxaa lagu soo qori koo laleeyahay xuseen maxamed daa-uud oo asalkiisa unuka aan ka seenin ee laleeyahay ninkaasaa laga dhigay odagii dhaqanka oo beesha ku fadhiya boqol soddon iyo shanta ninkaasoo waa meesha ku fadhiyo xaaraanimo ay markii hore idinka xildhibaanka markii lasoo dhisaayo ilaa iyo hadda xagee ayaad ku maqneedeen maxaas idinka qaldana
unaka dowladii oo imbigaati lagu soo dhisaayo waxaan leehan xildhibaan in la yiraahdo cabdicasiis fiile cabdicasiis fiile waxaa waaye dadkii waxaa isku jiray goroobkii asmara waa iscasilay idaacadda b b c ska sheegay ina iscasilay is-casilkii kabacdi ayaa nin aana kaseenin caligeeye la yiraahdo oo meelaha qarab godgada ah beedhada tegi meelahaas walaaliis ku dhiibiyo soo koray markii soo koray ee dowladii shariifka markii lasoo xasan sheekh ay soo galaysi odayaashii dhammaan afgooy iyo tuulooyinkii layska abaabulay waxaa la tegay xamar waxaa waa kacdoontiia meelahaas ka bilowna odayaashii dhammaan waa la xerxeray guri boondheer kuyaelaa lagu xerxertay meehaas waa caligeley wuxuu ku sameeyey odayaasha qaarsi dilow u geesti saasoona wuxuu waaye uu kusoo noqdo haddana xildhibaannimadii dowladdan shee xasan sheekh waxa meesha uu ku yimid xoog iyo wataafashadaa ma ahina wax oo hadartaan oday is og yahay oo is maarta meesha kuma imaanin walaakiin mafaanta aye markan haddii xilligaa xildhibaan uu noqday ilaa inta markaa aada aamusneedeen bal maxaa keenay in hadda cabashadiina aada muujisaan maxaase ka dambeeyey hadda cabashadayna cabashadayna inaan muujin waxaan ku keenay wixii waxaa layiri federaal waaye haddii federaal yahay federaalka ninkii deganaa wax kula nimaan federaalka deganeyn oo deegaan aan ku lahayn dadka afgooya degan waa taqaanaa hadalkooda iyo siday u hadlaayiin ninkaaseeto areexayta ay xoogyir dhahaayo meehaan deegaan isu iilin waxaa waaye afkiisa u sheegaayo marka hadda federaalismkiyaa lasoo gaari federalismka haddii lasoo gaarina waxaa waaya nin walba meeshaas degan yahay iyo deegaankaas ayaa lagu ixtiraamaa nin meel kale dekayiyo xoog wato waxaa waaye waa la fahmi karaa meeha inaas wax ka qaadi karin sababtoo ah deegaankaas kitaabsiyaa jirto ninka marka unaku waxaawaay maamulka koonfur galbeedna waa is arna waa u sheegna arrintaas waana gawaanana ay qaateen wuxuu yihi arrin oo suurtagal ee waaye odayaashiina iyo dadkiina iyo dhammaan waxaa la yidhi odayaasha deegaanka iyo nabadgoonyada deegaanka ah waxaa waaya insha allahu tacaala hawshiina aa ka markhaati racaayo beendhawana la iskugu tago hayaan markii namarkii beendhawo la iskugu tago marka meelahaas war ka jira ay dhibaatooyinka idinka aad sheeganaysaan ma isku daydeen in asaga aada horfadhiisataan oo si xal ah dib aad ugu ceshataan Maya.
xilkiina maya maya maya uninku waxa waaye ma wal fadhiisan karno nin mooryaan ah oo hadeertaanba qof naga dilay oo suubiyey maaragtay xoog iyo odayaal inaas uu hanjabo qaarkood xerxeranin keena anaka waxaa waaye inaan horfadhiisno marna ma laga yaabo haddii aan horfadhiiseynayna waxaa waaye sharciga hortiisa la horgeehaa inta sano oo xildhibaanka aas ahayna bedelkeeda waxaa waaye maxkamad oo sharci aan horgeehaynaa waana laga qaadaa inta guna iyo mishaar aas qaadahay inaan hor fadhiisanana marna ma laga yaabo sababtoo haddii hor fadhiisana waxaan u karnay ninkaas inuu silcis yahay ninkaana san silcis gargaarta maahin waa la yaqaanaa reer abgooy inaa yaqaanin waana kasaayaan qaabkiis u hadlaayo iyo si u hadlaayana alaga kasaab
hay nabadoone waxaa markaa tilmaantay in dhibaatooyin fara badan idinka markaa idiin gaarsiiyey maxaase ku cadaynaysaan in dhibaatooyinka aad sheeganaysa asaga uu ka dambeeyey xildhibaanka
waa iska caddahay waa iska caddahay ninkan waxa waaye marxuum maxamed sheekh saalax allah u naxariista oo garyaqaan ahaay madiina isku dilin isagaa dilay ka dambeeyey waa la yaqaanaa isagaa habeenkii soo wacay u hanjabin oo yii barnaamijka aawad dadka leexan weysid waxa waaye qabrigaan ku geehaa sidiina subaxii waa dhacday baabuur baabuuro kamid ah ayaa lagu soo weerayay isagoo midabkiisa hortiis maraaya kasodaan kasoo baxayan baasoo qori aasaa lagu dilay marka hadda waxaa waa baryahan dambe waa lis yaqaanaa qaabka laisku daya waa la yaqaanaa qaabka ninkaas u adeegsadana qaab politicaale ahayn marka meaha ma la isku kambanaayo arrimahaasoo dhanna insha allahu tacaala waana diiwaangelinta documentisa leedahay raadraacna waa leedahay waxa waaye insha allahu tacaala haddiis ilaahi yiraahdo waxaasoo dhan maxkamad sharci ah oo caadi ah markiin helno oo soo horkeenayna haddiis ilaahi yiraahdo marka yaa ka codsanaysaan in arrinkan ay wax ka qabtaa arrinkan waxaa u dirnay beesha caalamka waraaqa u dirnay maxa- dowladda federaalka da- waraaqa u dirnay maamul goboleedka koonfur galbeed oo aan deganahay waraaqa u dirnay maamul goboleedyada dhammaan dalka yaa la ciidan waraaq waa u qornay kiitan iyo qolooyinkaas kaleento iyo waxawaaye ciidad iyo nafkooda waa u qornay waxaasoo dhanna waxaan ku cadaynay unug inaan dulmannahay oo aan u dulmannahay nin oo cali gani la yiraa oo dadka dhibay oo xuseen maxamed daa-uud nin la yiraa oo aktigiis ah oo aan cid cid aan cidiis ahayn sheegtay oo hal- oo waa isna xildhibaan u noqday oo ninkaasna ogaas aas- aas uga dhigi aan waxaa waaye dacwo aan ka dhahay waxaasoo dhan waa haddii haddii Waxaan hadalkiina rajaynayaa wax laga inay ku qaban waayo iyo dhamaan.
weliba dacwadiina maxaa idiin qorshaysa maxaase qaban doontaan
insha allahu tacaala kulley ununka shariifka madaxweynaha koonfur galbeed warkiiwaa markaan gaarsiinay wuxuu yidhi xiligii oo la gaaro ee beedhaba imaada haddii beedhaba timaadeen insha allahu tacaala wuxuu yidhi ninkaas iyo xisbiyada barnaamijkiisa waxweynaan ka qabanaynaa dadka deegaankana insha allahu tacaala qabaa-ilada deegaanka oo dhanna goobjoogayka ahaayaan sababtoo ah dadka waa kala yaqaaniin maadaama ay kala yaqaaniin marka iyagana waxaa waaye mehaas waa imahaya hadiis ilaahi haddii hadalkiina wax laga bedeli waayo maamulka shariif iyo weliba dowladda dhexab wax ay ka qaboweyso maxaa idiin qorshaysan beeshiina
haddii intaasi wax laga bedeli waayo maamulka shariif iyo madaxdowladda faraansa ay ka bedeleyso ununka haddii naabeesha sicil gorgaati waxaan kala laabihaynaa ictiraafka dowladnimo waa kala laabihaynaa wixii intaas ka dambeeyan insha allahu tacaala beesha calanka waxaan gaarsiinayna meesha dowladku aysan ku imin oo waxawaaye ay yaalaan wax kaleento aan dowlad ahayn dowladda okeysi aad baad u mahadsantahay nabadoone
maa yaqaana laa tusir walaalkii